bismillaahi raxmaani raxiim waa sabti sagaal iyo tobanka bisha maarso sanadka labaatan lix iyo toban wararka raadiyo muqdisho u idiin haya aroornimada saaka ah waxaa ugu waaweyn wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ugu baaqday hay-adaha samafalka in ay gargaar gaarsiiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxa uu tababar u soo xidhay ku dhowaad ciidamada daraawiishta kuwa booliska iyo tababarro kale oo loogu soo xidhay magaalada baydhaba maleeshiyada al-shabaab ayaa waxa ay ugu yaraan saddex ruux ay ku toogteen deegaanka loo yaqaanno buurgaabo kaas oo jubbada hoose ku dhow faahfaahin dheeriyana waxa ay ka soo baxaysaa weerar kooxaha hubaysan ay xalay ku qaadeen ilaalada guddoomiyihii hore ee canshuuraha gobolka bari ee maamul goboleedka puntland
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
iminkana warkii oo faahfaahsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ugu baaqday dhammaan hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo gargaar gaarsiin karta dadka ay abaaruhu saameeyeen maadaama abaartu ay haatan aad u daba dheeraatay islamarkaasna webiyadii ay gureen gaar ahaan webiga shabeelle warkaasi oo faahfaahsan waxaa inoo haya maxamed cali axmed
iyadoo xaalada abaareed oo baahsan ay ka jiraan qaybo ka mid a dalka gaar ahaan deegaanada waqooyi bari ayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya waxay ugu baaqday beesha caalamka in ay gacan ka geysato sidii loo caawin lahaa dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku nool dalka wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka cabdirashiid xidig oo ka qaybgelaya barnaamijka kulanka toddobaadka ee warbaahinta qaranka ayaa sheegay in beesha caalamka ay kala hadleen sidii ay u caawin lahaayeen dadkay abaartu saamaysay waxa uu sidoo kale baaq u jeediyey shacabka soomaaliyeed kuwooda waxhaysta oo uu ka dalbaday in ay gargaaraan walaalahooda ay saamaysay abaarta taasi oo uu sheegay in wax looga qaban karo xaaladaha abaareed ee hadda ka jira dalka wasiirka ayaa sheegay in dowladda dhankeeda ay door weyn ka ciyaarayso sidii gargaar bini'aadinimo loo gaarsiin lahaa dadkaay abaaruhu saameeyeen isaga oo sheegay in dadaaladaasi haddaba ay socdaan oo ay wadaan oo ay wadaan wadatashiyo iyo wadahadallo ay la yeelanayaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha dalka wasaaradda arrimaha guduhu waxay wada shaqayn joogtaa la leedahay hay-adaha caalamiga gaar ahaan qolooyinka samafalka qaabilsan ayagana waa wargelinay waanan ku haynaa wixii dabagal ahaa wixii ay hayaan ay la gaari karaan deegaamada hadda dhibaatooyinka ka jiraan iyo kuwa kale imaan doona intaba waxaa horta layidhi biyascabalada loo dhigaa wixii aad maanta haysa ku jawaabi kartaa ama maanta aad darinka ku jawaabi kartaa laakiin dadaalku aad buu u weyn yahay aad buu u ballaaran yahay cid kasta oo dadaal degdega gaarsiin karta meelaha loogu talagalana waa isticmaalaynaa waanan ku rajaweyna in dadaalo degdega ay gaari doonaan dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna waxaan ka codsanayna uguna baaqaynaa inay doorkooda ka qaataan yaraan iyo badnaan malaha deeq marka la bixinayo deeqaha laynoo keenay ama maraakiibta lagu soo raro dawladaha lagu soo raro ama lacagta balaayiinka lila soomaaliya loogu deeqay waa shilimo iyo kumiyaal la aruuriye marka dadka inay waxa yarahayaan ururiyaan waxaasina wax badan bay tarayaan dadka soomaaliyed u tarayaan waana runtii wax dee sadaqo ahoo dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee gaajaysan ee ooman haddii lagu badbaadiyo wax badan u tarayo qofka adduunya akhira hadalkani ayaa imaanaya iyadoo meelaha qaar laga soo sheegaya xaalada abaareed oo baahsan kuwaasi oo saameeyey nolosha dad aad u fara badan oo u badan beeraley iyo xoolo dhaqato
maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa la filayaa inuu tababar u soo xidho ku dhowaad afar boqol oo ka tirsan ciidamada daraawiishta iyo kuwa booliska tababarkaasi ay ciidamadu baranayeen ayaa waxa uu la xidhiidhaa howlaha booliska iyo daraawiishta kulankaasina waxaa la filayaa inuu ka dhaco magaalada bardaare arrintaasi waxay aan waraysi kala yeelannay wariyaha gobolka baay iyo bakool siraaji sheekh isxaaq aad iyo aad ayaad umahadsan tahay waxaan ku sugannahay airbortka magaalada baydhabo waxaana kusii wajahannahay degmada berdaare oo ka tirsan gobolka baay halkaasi oo maanta la doonayo in tababar loogu soo xiro ciidan tiridiisu ay gaarayso saddex boqol iyo konton oo muddo tababar ugu socday halkaasi wafdiga waxaa horkacaya wasiirka wasaaradda hubka dhigista dhagacelinta maleeshiyaadka iyo tababarada ciidanka mudane xasan xuseen maxamed iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed isaaq xasan arracase runtii ciidankaasi muddo ayaa tababar ugu socday degmada bardaale maantana waxaa la doonaya in tababarka loo soo xiro islamarkaana la guddoonsiiyo saanado milatary oo la doonayo inay kula dagaalamaan ama ay ku difaacaan degmada berdaale iyo deegaanada kale hoos imaanaya marka waa qorshihii guud ciidamada lagu tababarayay deegaanada ama degmooyinka gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose maamulku ka arrimiyo waxaana qeyb ka mid ah degmooyin aada u fara badan ayaa saaad la socotid oo ay ka mid tahay waajib iyo tiyeglow oo ka wada tirsan gobolka bakool ayaa hore tababar loogu soo xiray ciidanka deegaano degmada buurka kaba iyo fasax dheere iyo diinsoor ayaana dhiman in iyagana dhowaan la guddoonsiin doono ciidanka ku sugan halkaasi tababarna loo soo xiri doono lana guddoonsiin doono hubka ay kula dagaalami lahaayeen al-shabaab
horey waxaa jirtay in tababar loogu soo xiray ciidamo ka tirsan daraawiishta koonfur galbeed berdaale marka qeybtani ma qeybtii labaad ayay noqonaysaa
waa ciidanka hore waa runta ciidamada waxay kala yihiin booliis iyo daraawiish ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ayaa hore tababar loogu soo xiray iyaguna waxay ahaayeen kuwa sugayay hubkii ay kula dagaalami lahayn al-shabaab oo dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay ka sugayeen saanadihii ayaa had deertan loo wadaa sidoo kale maanta waxaa tababar loo soo xiraya ciidanka booliiska koonfur galbeed soomaaliya oo iyadana loo tababaraya degmadaasi marka laba qeybood waaye laakiinse waana tababar booliska loo soo xiraya islamarkaana aqabkii lagu guddoonsiinayo sidoo kale ciidanka daraawiishta hore tababarka loogu soo xiray ayaa maanta iyadana loo wada hubkaasi marka dowladda koonfur galbeed soomaaliya ayaa la odhan karaa in ahmiyad weyn ay siisay sidii loo dhisi lahaa ciidan ku filan ama ka dulqaadi kara cadowga shacabka islamarkaana ciidamadaasi waxaa tababaro loogu waday degmo kasta oo ka tirsan gobolada baay bakool iyo shabeellada hoose
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maleeshiyada ugus ekis al-shabaab ayaa waxa ay deegaanka loo yaqaano buurgaabo ay ku dileen ugu yaraan saddex ruux lix kalena waa ay ku dhaawaceen dadkaasi ayaa sida la sheegay waxa ay ka shaqaysanayeen gubista dhuxusha oo deegaanadaasi aada ugu badan yuusha cabdulaahi cumar ayaa warkaas inoo haya
wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in maleeshiyaadka al-shabaab ay dileen ugu yaraan saddex qof oo rayid ah sidoo kalena ay dhaawaceen lix kale dad deegaanka ah ayaa sheegaya in kooxda rasaas ay ku furtay dad ku sugnaa goob dhuxusha laga jaro oo ku taalla deegaanka buurgaaba ee gobolka jubbada hoose deegaanka oo ay maamulaan al-shabaab ayaa qiyaastii laba boqol iyo afartan kilomitir koonfur galbeed ka xigta magaalada kismaayo warka ayaa intaasi ku daraya in weerarkan u yimid kadib markii maleeshiyaadka ay soo saartay amaro ay ku mamnuucayso jarista dhirta iyo shididda dhuxusha maleeshiyaadka al-shabaab oo ahayd tan ugu badneed ee dhoofisa dhuxusha markii ay maamulaysay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa soo saartay go'aan kadib markii dowladda ay la wareegtay dekadihii laga dhoofin jiray dhuxusha dowladda federaalk soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa horay u mamnuucay dhoofinta dhuxusha taasi oo la rumaysan yahay inay qayb ka tahay xaalufinta dhirta warbixin ay sannadkii labada kun afar iyo tobankii soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in hal milyan oo jawaan oo dhuxul ah laga dhoofiyo dalka si qarsoodi ah
faahfaahin dheeriya ayaa ka soo baxaysa weerar koox dabley ah ay xalay ku qaaday guriga guriga guddoomiyihii hore ee canshuuraha berriga ee gobolka bari halka qof ayaa waxa uu ku geeriyooday laba kalena waa ay ku dhaawacmeen xalay abbaaraha siddeeddii fiidnimo markii ay rag hubaysan ay weerareen goob ay ku sugnaayeen ciidamo la sheegay in ay ilaalo u ahaayeen guddoomiyihii hore ee laanta canshuuraha berriga gobolka bari mudane ibraahim maxamed jige sida ay ku soo warramayaan wariyaasheenna nooga soo warrama puntland weerarkan oo ka dhacay isgoyska afar irdoodka ee magaalada boosaaso ayaa waxaa ku dhintay mid ka mid ah ilaalada gudoomiye guddoomiyihii hore ee laanta canshuuraha berriga ee gobolka bari waxaana ku dhaawacmay mid kale iyo qof rayid ah saraakiisha amniga ee gobolka ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan baaris la xidhiirta ragga weerarkaasi geystay maleeshiyada al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya buuraha galgala ayaa la aaminsan yahay in ay ka dambeeyeen weerarka iyada oo ay hadda ku guda jiraan hay-adaha ammaanka puntland kooxda al-shabaab ayaa kadib markii ay ku jabeen dagaalada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxa ay qaarkood u firxadeen deegaanada puntland iyo qaybo ka mida dalka soomaaliya inkastoo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jirana ay ku raad joogaan meel kasta oo kooxdaas nabadiidka ah lagu sheego howlgallo ayaa waxa ay ka socdaan qaybo ka mida gobolka hiiraan howlgalladaasi ayaa waxaan waraysi kala yeelanay wariyaheenna ibraahim maxamed geedi weliba degmada buulo barda iyo degmada jalagso dhammaantood ka tirsan gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa la sheegay in halkaasi ay ka wadaan howlgallo kala duwan oo ka dhana kooxda al-shabaab kadib markii muddooyinkii ugu dambeeya la sheegay in qaar ka mid ah wadooyinka halkaasi soo gala sida dadka deegaanka u sheegeen ciidamada iyo weliba saraakiishadaba lagu arkay muxuu ahaa kooxda al-shabaab qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmooyinkaasi ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in howlgalkana soconayo islamarkaana lagu soo qabtay dad gaaraya shan iyo toban qof oo qaarkood looga shakiyey inay ka mid yihiin al-shabaab waxaana sidoo kale ay sheegeen howlgalkana socon doono inta laga xaqiijinayo amniga degmooyinkaasi
ilaa iminka ciidamadu meelo gaara oo cayiman miyaa jirta howlgalku way ka sameeyeen
inta udhexeysa degmada guula barada iyo weliba degmada jallaqsi wado isku xirta waa laga sameeyey sidoo kale wado kaleo isku xirta degmooyinka muxuu ahaay maxaas iyo weliba degmada guula barada waa wado aada u dhirar badan ayaa sidoo kale howlgalka laga sameeyey sidoo kale ciidamadu waxay howlgalku ku tageen deegaanka lagu magacaabo geedasamo oo u dhow degmada guula barada gobolka hiiraan muhiimada howlgalkan waxay tahay sida saraakiishu ay sheegeenba in lagu baacfo kooxda al-shabaab oo halkaasi ku dhuumalaysanaya
iminkana kusoo dhawaada wararka dibadda mid ka mid ah raggii sida weyn loo doondoonayey ee lagu eede lagu eedaynayo weeraradii baariis ayaa nolol lagu qabtay kadib markii ay afar bilood ay ciidamadu ku raad joogeen saalax cabdisalaam waxaa lagu soo qabtay howlgal boolis oo laga fuliyey degmo ku u dhexeey degmo ku dhex taalla bruseles ee manerbok sida ay maamulka biljamka sheegeen lug ayuu ka dhaawacan yahay sidoo kale nin labaad oo looga shakisan yahay weeraradii nofembar ayaa la dhaawacay lana xidhay markaasi kadib gawaarida booliska iyo kuwa gurmadka degdega ah ayaa goobta gaaray guud ahaanba waxaa la sheegayaa in shan qof ay hadda booliska ay gacanta ku hayaan ra-iisul wasaaraha dalka biljam waxa uu sheegay in wakhti muhiim ah ay ahayd sidoo kale madaxweynaha dalka faransiiska francesco waxa uu sheegay in weli dagaalka uusan dhammaanin horay ayaa dacwad soo oogayaashu ay sheegeen in faraha ninka laga helay guri ay ka degganaayeen magaalada bruseles oo ay boolisku weerareen maalintii tallaadada booliska ayaa waxa ay sheegeen in laga yaabo in saalax uu ka war helay weerarka oo inta aysan boolisku goobta gaarin uu ka baxsaday boqol iyo soddon qof ayaa ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday magaalada baariis ee dalka faransiiska dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray oo uu soo diyaariyey saaxiibkay maxamed cali axmed waxaa idiin akhrinaya anigoo ah cabdulaahi kulmiye inta aan war midkan la mid ah aan ku kulmayno meel kasta oo aad joogtaan waxaa idinkaga tegayaa maca salaama